shir lagu soo bandhigayay xaaltamareedka cadceedda ayaa ka dhacay magaalada gaalkacyo waxaana lagu gol lahaa in lagu yareeyo xaalufinta dhirta iyo khataraha gaaska shirka oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta hay-adaha maamulka degmada iyo bulshada rayidka ayaa lagu soo bandhigay qalabba ku shaqeeya tamarta qoraxda sida foornada cadceedda iyo nalalka cadceedda waxaana lagu xusay in tamarta cadceedda ay tahay mid deegaanka badbaadinaysa dhaqaale jaban ah islamarkaana lagu bedeli karo dhuxusha iyo gaaska shirka ayaana lagu soo xiray baaqa loo diray bulshada si looga taageero adeegyada tamarta ee nadiifka bashiir oo ka socday kambaniga okobera ayaa ka hadlay isagoona faahfaahin ka bixiyey muhiimadda ay leedahay in laga faaidaysta cadceeda ganacsiga kale loo maalgashado waxaan lagu maalgashaday aqoontooda iyo badqabkooda marka waxaan yani shirkadan walaalaha reer kenya ka socota ay alifeen karin solar ku shaqaysa solarku waa kan aad aragteenoo guriga korkiisa la saaro ama dhulka lagu rakibo markii si kale loo isticmaalahayo biyaha markii alka laga soo saarayo iyo markii koronto laga dhalinayo guriga ku shaqeeyaan kan asagu waa solar kor kuu saaran iyo system kitchenka aad korontada gashanay sida caadiga ah oo adigu aad gaar u leedahay wuu kala weyn yahay kaa weyn oo hadda digsiga weyn leh waxaa la yidhaahdaa karinta oo maxaanku yidhahdaa xarumaha waaweyn sida iskuulasha boodhinka meelaha ganacsiga waaweyn laga rabo allabaryada saanan ugu badannahay reer mudug oo allabarina oyaal iyo xubaan xusnaa sidoo kale meelaha waaweyn dowladdu askarta ku tababarta ama dadka la isugu geeyo raashinka u baahan waxaasoo dhan baa loo isticmaalaa waxaa kaloo jira mid kale oo geeska midig jira oo guryaha loogu talagalo shaaha iyo baastada iyo biyaha iyo wixii loogu talagalay sida lagu gashado iyo mid oo makhaayadaha loogu talagalayo jabaatiga iyo sabaayada iyo sambuuska iyo baargarka iyo waxa ugu dambeyn agaasimaha arrimaha bulshada degmada gaalkacyo ayaa soo dhaweeyey tallaabadani uu ku sheegay inay tahay mid muhiim u ah bulshada iyo badqabkeeda ugu fudaato caafimaad ahaanna hadda intaa wata laga sheegay oo dadka ama leeyahay ilmaa soo dhacay ama sababada ka jiran ama dee qaacay dhibkau leeyahay qofka wuxuu ku leeyahay aniga waxaan kari karaa lamaanka sababta waxaan leeyahay xasaasiyad waxaan ku qabaa dhib marka intaasoo dhan aan ka baxnaa ilaah idankiisa ayaan rajeynaynaa shirkan kadib ayaa la filayaa in ay wax badani ka bedesho duruufaha iyo xaalufinta dhirta ee ku haysatay bulshada ku dhaqan degmada gaalkacyo